bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin xaqiiqdii maanta oo ah maalintii labaad ee ciidul adxaa ciiddii carafada waxaa marka koowaad ugu hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin ciid wanaagsan ilaahay inuu nooga dhigo mid barwaaqo leh guul leh horumar leh doorashadana si cadaalad ah oo hufnaan leh uu noogu dhammeeyo sanadkan sanadkiisana aan annagoo caafimaad qabno ilaahayna kulansiiyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahaddaasoo aad iyo aada u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gado oo ugu horeeyo wasiir caadle uu ku xigo wasiir nuunow uu ku xigo wasiir dhabancad uu kusii xigo wasiir aadan qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha advisor jamac runtii shaqada aan idiin idmaday maanta farxad ayay na gelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad usoo dhammayseen howlahaasoo dhan waxaa ka muuqato warbixinadiina inay hawshii sidii alla subxaanahu watacaala aan ka baryaynay ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado uu ka mid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii toddobiiy tobanka setembar maantay waxaan ummadda soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxaa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayn annaas ay soo gebagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay keliya in aniga iyo madaxweyne axmed islaan axmedoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada garbaharrey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono intaa keliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah talabixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda haddaan halhal u kor istaago waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortooda aan ka leeyahay socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka soomaaliyeed ee musharax ah musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinnimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq leeyahay magaaladuu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay-adaha socdaalka waxaan farayaa hay-adaha amniga booliiska iyo niisa warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey meelo kala duwan laga celiyey uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo erebor haddii isoo gaartana shacabka soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso muqdisho garbaharri tegayso diyaarad lagama celin karo garbaharri ka baxayso kismaayo tegayso iyo mid kismaayo ka tegayso garbaharri tegayso iyo mid kismaayo kasoo baxayso xamar imaanayso dhammaan waa xaq dastuuri ah cid is hortaagi kartana malaan hay-adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oon farayaa ciddii la timaado ama idinla hor timaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinaya si toosa iigu sheega si tallaabo cad aan uga qaado waxaan rabaa kole halkan inaan idinkaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gido ay noo soo dhammaystireen aan dabagal ugu samayno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqaynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltanimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh siday ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiya badan amniga garbaharrey xaqiiqdii aniga waa ka horeeyey tiimka dib heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado gado waa meel amnigeeda laysku hadlayn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqayn doonaa dowlad goboleedka jubbaland uu madaxweyne ka yahay axmed islaan axmed madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii ahaan lahayd ciidamada amniga qaranka hadday ahaan lahayd ciidamada amison ee booliiska ah kulli way naga go-an tahay arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka caddaynayaa shacabka soomaaliyeedow arrintii gado waa noo soo gabagabowday alxamdulilah waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhammaystirkii iyo dekreetadii anigi iyo walaalkay axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada senatoorada dhammaan ka soo jeedo jubbaland waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aada noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib heshiisiinta arrimaha gado insha allah waa guulaysanaynaa waa najaxaynaa doorashadana waa hortayn hortaynnay taallaa insha allah si wada jira ayaan shacabka soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jira wax uga qabanno mashaariicda ayay walaalihay ka dhawaajiyeen ku saabsan gado guud ahaan iyo garbaharey ka ra-iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay-adda fulinta ee dalka ugu sarreyso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradayda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan hadday ahaan laheyd xaaladaha xaaladaha nolosha ee bini-aadanimada iyo xaaladaha horumarinta ee sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsantihiin waana idinka soo waa idin soo dhaweynayaa insha allah shacabka soomaaliyeed maanta waxaa noo xirmay jabtarkii gado ishow waxaan rabaa oo kale halkan inaa uga faa'iidaysto oo aan shacabka soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha somalilan arrimaha somalilan meel fiican ayay ii marayaan wada tashiyo ayaan wadaa waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe aniga ayay mas-uuliyaddeeda isaartay sida ku cad sebtember seventeen february iyo labaatan iyo toddobadii may anigoo la tashanayo guddoomiyaha cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen mahdi wadahadal ayaa noo socdo qulubtiina kheyr u sheega arrinta saddexaad oon rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waa na soo gaartay insha allah saan hore idinkugu sheegay maantana waa ku celinayaa xildhibaan uma socdi sanatoor uma socdi madaxweynenaman uma socdi sababtoo waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanayo saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysano qof kasta oo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta siyaasiyiinta siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajeynaya gobolada aadaadaan doorashadii waa bilaabatay hadday ahaan laheyd aqalka hoose hadday ahaan laheyd aqalka sare iyo tii madaxweynaha octoobar aan is arki doonno haddii ilaahay caafimaad iyo cimri dheerna siiyo marka waxaan idin leeyahay gobollada ha la aado ha la shaqo tago yaa la isku mashquulin